Barashada xirfadaha kala duwan ee farsamada gacanta ayaa haweenka Soomaaliyeed u noqotay fursad shaqo oo ay kaga baxaan baagaboonnimadii iyaga oo ku baraarugay muhiimadda ay leedahay waxbarashada iyo sida ay lagama maarmaan u tahay. Xarunta Cawaale Women Group oo ku taalla magaalada Kismaayo ayaa ah goob ay wax ku bartaan haweenka aan markii hore helin fursado waxbarasho oo ay noloshooda ku maareyn karaan. Waxyaabaha halkan lagu baro haweenka waxaa ka mid ah cunto karinta, dhar karinta, tolista dharka, iyo sidoo kale qorista Afar-Soomaaliga iyo xisaabta. Qaar ka mid ah haweenka ka faa'iideystay xaruntan ayaa ka warbixiyay xirfadaha ay ka barteen iyo waxyaabaha iska beddelay.
asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu magacayga waa nasre cabdinuur daahir ka tirsan cawaale women group waxaan meeshan ka bartay qaabka dharka loo kariyo waana ka faa-iiday alxamdu alshukru waan ku shaqaystaa waxaana bartay sharqaanka dharna waan toli karaa dharna waan karin karaa alxamdulilah aadaan u mahadsantay bismillahi rahmaan raxiim magacayga waa canab cumar maxamed waxaan bartaa cawaale homan group waxaan ka ahay arday waxaan ku jiraa ardayda qalinjibisay waxaan ahaa waxaan bartay lix bilood harqaan lix bilood kadib haddana waxaan bartay cilaan Een, sanadan meeshan iyo wax la jiraan ku jiraa waxaan ka dhameeyey harqaan iyo cilaan labadaasba waan dhameeyey maasha allah macalimiinta i bareen way ku mahadsan yihiin shahaadada bisaa noo dhiman wax kaloo hadda noo dhiman waa sugeyna ma jirto Dhanka kale, maamulaha Cawaale Group, Shamso Sheekh Shaafici, ayaa ka warbixisay ujeedka loo aasaasay xaruntan iyo xirfadaha ay bixiyaan.
waxyaalahaan qabanana waa aba kuwanaa xafiiskan ku jirna intana waxaanaan qabanaa waxyaalahanaan qabanaa ama ilmaha gabdhaha amba af soomaali xisaabta kow ka dhiganay ibtidaayiga u horeeya oo waxbarashada ah waxaan ku xijinay harqaanka waxaan ku xijinay cilaanka waxaan ku xijinay dharkariska cunto karinta kombyuutar hadda marana alxamdulilah maadaama wadankii uu ka baxay hab teeb iyo waxaas lagu qoro hadda kombyuutar la marayo kombyuutarka hadda gabdhaha barnaa si ay gabdhahaas la jaan qaadaan oo adduunka xafiisyada bal shaqo uga helaan boqolkii xal ah soomaaliya toddobaatan waa dhalinyaro dhalinyaradana gabdhaha u badan gabdhihiina waxay noqdeen waxbarashadooda iska laciif heerka tabarar gabar wax ma bari karo marka annaga waxaan xooga saarnay cawaalum gurub haddaana gabdhaha inaan waxbarna alxamdulilah rabbilcaalamiin Haweenka Soomaaliyeed ayaa u taagan sidii ay u baran lahaayeen barashada xirfadaha kala duwan ee farsamada gacanta si ay noloshooda iyo midda qoyskooda uga maareeyaan.